bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fisnimo isniin ah oo ay talaada soo garayso taariikhduna ay ku astaysan tahay afar iyo tobanka bisha agosto sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi codkii kalsoonida maanta ay kala laabteen madaxweynaha maamulka hirshabeelle kadib kulan ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle xildhibaano tiradooda kor ay u dhaafayso toddobaatan iyo shan mudane ayaa soo xaadiray howlka baarlamaanka waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle canab cali waxaana kulanka uu ahaa mid ujeedkiisa uu yahay dhegaysiga mooshin ka dhana madaxweynaha hirshabeelle oo lagu eedeynayay muddooyinkii dambe ku dhawaaqisa qaar ka mida degmooyin uu sheegay inay yihiin degmooyin rasmi ah oo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble sidoo kale lagu eedeynayay in aanu wax wada tashi ah kala samaynin madaxda iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle si iskiisana uu u magacaabay degmooyinkaasi sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku eedeynaya cali cabdulaahi cusuble madaxweynihii hore ee maamulkaasi inuu yahay shakhsi aan ku shaqaynin degmada xarunta waa maamulka ee jowhar taa beddelkeedana uu ka doorbiday ku-shaqaynta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay sheegeen inaysan garanaynin sababaha dhabta ee ka dambaysa haddaba kulankan markii codka loo qaaday kadib waxaa ku dhawaaqay natiijadii ka soo baxday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle canab oo shaacisay tirada codka kala laabatay kalsoonida madaxweynihii hore ee hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble iyadoo sidoo kale ku dhawaaqday in si kumeel gaara xilka uu haynayo madaxweyne ku-xigeenkiisii bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan joognaa hoolkii baarlamaanka hirshabeelle waxaa soo xaadiray lix toddobaatan iyo lix xildhibaan lixdan iyo lix xildhibaan lixdan iyo sideed xildhibaan waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusuble ee lix xildhibaan waa ka aamuseen laba xildhibaanna way diiday saas ayuu waxaa ansax ku ah mooshinkii laga keenay cali cabdulaahi cusuble xildhibaanada hirshabeelle ay kala laabteen kalsoonidii madaxweynenimada sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa shacabka reer hirshabeelle iyo ummadda reer hirshabeelle inuu si kumeel gaara xilka noogu hayo madaxweyne ku-xigeenka cali cali cali xuseen guudlaawe inuu xilka noo hayo intaan ka dooranayno madaxweyne hirshabeelle ay yeelato
xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya xildhibaanadii lamaad ee codka kalsoonida kala laabta madaxweynaha maamul kadib madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo xildhibaano ka tirsan maamulkaasi ay kala laabteen codka kalsoonida inkastoo uu ka biyo diiday markii dambese uu si iskiisa isu casilay waxaana haatan laga wardhowrayaa jawaabta uu ka bixi karo madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble xilka qaadista ay sameeyeen inay xilka qaadistan ay shaaciyeen inay ku sameeyeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo ku eedeynaya madaxweynaha inuu ka gaabiyey shaqadii maamulkaasi u igmaday sidoo kalena sheegay in muddo laba bil ah aanu soo caga dhigan magaalada jowhar iyadoo habeen ka hor gacanta uu usoo galay dowladda soomaaliya hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee kooxda al-shabaab in muddaha ka tirsanaa ee mukhtaar roobo cali abuumansuur ayaa muqdisho waxaa ka soconaya kulamo looga arrisanayo xaaladda mustaqbalkiisa ah wadaadkan habeennimadii xalay ahaa soo gaaray magaalada muqdisho kadib diyaaraddii ka soo qaaday degmada xudur oo uu maalintii shalay iskugu soo dhiibay dowladda soomaaliya waxaana halkaa ka keenay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo beel ahaan kasoo jeeda beelaha uu kasoo jeeda mukhtaar roobo cali abuumansuur magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gaar ahaan xarunta looga arrimiyo dalka ee madaxtooyada maanta waxaa ka soconaya kulamo gaargaar ah oo ay leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda ku matalaya beelaha uu kasoo jeedo mukhtaar roobo cali abuumansuur ayaa waxaa la tilmaamay inaan weli la isku afgaran waxyaabaha laga yeelayo masiirka mukhtaar roobo cali abuumansuur oo haatan gacanta ugu jiro dowladda dhexe ee soomaaliya wararka qaar waxa ay sheegayaan in waxyaabaha qaar ay ka biyadiisan tahay dowladda soomaaliya oo ay ka mid tahay in xorriyaddiisa la siiyo iyadoo dowladda ay sheegtay in meel gaar ay ku hay doonto sheekh mukhtaar roobo cali abuumansuur ayaa la dejiyey xarunta hay-adda nabad sugidda ee habar khadiijo waxaana ka hor inta aan la geyn gawaarida pupulan looga soo qaaday ama looga soo galbiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka gadaal markii shalay gelinkiisaba halkaa la keenay abumasuur ayaa hogaami ayaa ah hogaamiyihii afraad ee ka soo goosta al-shabaab waxaana horay al-shabaab uga baxay sheikha xasan daahir aweys oo aan weli caddayn mowqifkiisii uu kaga tagay uu ka tagay uu kaga tegay al-shabaab isla markaasina xabsiga xabsi guri ku ah muqdisho sidoo kale sakariya ismaaciil iyo sheekh maxamed saciid atam ayaa isku soo dhiibay dowladda soomaaliya iyadoo haatan uu kusoo biiray wadaadkan mukhtaar ruubo cali abumasuur oo shabaab ka soo qabtay xilal kala duwan ma cadda weli mowqifka dhabta ee ka qaadan karta dowladda soomaaliya xaaladda mukhtaar ruubo cali abumasuur oo habeennimadii xalay ahaa dowladda soomaaliya gacanteeda soo galay weliina lama shaacin kulamadan ka soconaya magaalada muqdisho iyo waxyaabihii sida gaarka looga wada hadlay muqdisho waxaa haatan ku sugan hogaamiyaha kooxda waa hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo galaangal siyaasadeed ku leh siyaasadda soomaaliya si aadahlan looga yaqaano waxaana muddooyinkii daba soconaya wadahadallo u dhexeeya shariif xasan iyo maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaana intooda badani ay yihiin kuwa diiradda lagu saaraya habka ugu wanaagsan ee ay dowladda ula dhaqmi karto mukhtaar ruubo cali abumasuur iyadoona hogaamiyahan uu qayb ka yahay dadkii ka dambeeyey wadahadalladii tooska ahaa ee dowladda dhexe ee soomaaliya iyo mukhtaar ruubo cali abumasuur halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyana waxa uu magacaabay afhayeenka ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana xafiiska warqad ka soo baxday lagu sheegay in afhayeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya loo magacaabay dhame cabdulaahi iimaan caynte oo sidoo kale ahaa agaasimaha guud ee idaacadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wareegtadan ka soo baxday xafiiska taliyaha ayaa ku taariikh isneed labada bisha sideedaad labada kun toddobiyo tobanka waxaana loo magacaabay dhame cabdulaahi iimaan caynte inuu noqdo afhayeenka u hadlaya ciidamada qalabka sida ee waa ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya oo si rasmi ah loogu magacaabay xilkaasi wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan xoos jibriil ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay danjiraha midowda yurub ee u fadhiya soomaaliya fexes lozero iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka socota xafiiska au ee soomaaliya wasiirka waxaa kulankan ku wehlinayay agaasimaha guud ee wasaaradda mudane maxamed abuukar subayr intii uu kulankani socday ayaa labada dhinaca isla soo qaadeen arrimo ka ay ka mid hayeen geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo sidoo kale wada shaqaynta labada dhinac wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh safiirada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ee la socday ugu mahad celiyey booqashada ay ku yimaadeen wasaaradda isaga oo ugu warbixiyey howlaha wasaaraddu ay u qabato bulshada soomaaliyeed waxa uuna sheegay sidoo kale wasiirka in ay ku shaqaynayaan haatan shaqaalaha wasaaradda marxalad adag taasina looga bixi karo wadajir iyo ummadda soomaaliyeed oo dhinac kaga soo wada jeesata arrinta haatan taagan wasiirka wasaaradda dastuurka ayaa ugu mahad celiyey wadamada midowda yurub ee danay arrimaha soomaaliya iyo dadaaladooda ku aadan sidii soomaaliya ay marxaladda adagi kaga soo kaba laheyd warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasii nabadgelyo